xilli adduunyadii ay ku jiraan xasarado shirkidiisana weliba suuqyada caalamka laku dareemaaya ee isbedello waaweyn oo ayoon ku horayana dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha dahabka weliba se ku midaya walyaabo hadba xaaladaha markaasi adduunyada ku teegin saameynta kuwaladow dhiniga qiimaha maadaama ee dadka yoongadayan waana lanka ganacsadawa suuqyada magaalada baydhabo iyo weliba hadda laku dareemaaye hoosindhiyo kukooyi qiimaha dahabka oo muddooyinkan dambe uu sahay kooid markaasi koranka kahay taasna yeesheenti intii dadka iyo gada waayana sidoo kalena ganacsatada saameyn dhaqaaliya ku weelataa waxaana ku mid a ganacsatada suuqa dahabla ay magaalada baydhabo iyanila wadaageen qiimaha dahabka wala isku bedel iyo sababa sheenow isbedbedelka ku dhiyawa qiimaha dahabka iyoona sheeginti mararka qaarsho soo hirmowka dhiyawa walina sidoo kale iyo rajo ku muujinaa in qiimaha hoosan sii dhiyi doonaa dahabka sanadkan ka dambeeytay eeda marxalado kala duwan galay waa may leeyahay marxalado shay marxalada la fahmo korma ah waa marin agraa mar walba ee saacado walba daqiiqado walba intuu isbu bedela ya marahayna hata bil ka hor wareysana dhiibi may leeyahay dahab sidii roogi hada geeka ma ah su yara ku qabo biye bil ka hor wal yahay dahab garaamba boqolito meeshan door ilaa boqolito mandor dhaxaya deeri geeka hata taariikh koow ata bil 7 July ata may leedahay use dahabkii dagaaladan galbeedka inta badan sababe use dagaaladii walyar roogsideen nabadgeli iyo walyara dhidhi dahabkii hata cuseebkii sahata turkishka camal boqol iyo saddex dolar ilaa iyo boqol iyo laba dolar dhexay sankabuurka boqol dolar ilaa sagaaliyo sideed dolar sacuudigii dubayga sagaaliyo todoba dolar ilaa sagaaliyo lix dolar yaa dhexay qabashada bil ka hor ama labaatan maalin ka hor laakiin dahabka sheenoba sagaaliyo lama ilaa sagaaliyo seddeed kuu qobaday geedka waa siyetii siyeed ilaa siyetii todoba yaa dhexay marka dahabka waa may leedahay muddooyinka dambe ilaa sanad ilaa laba sano ka hor may leedahay eedaan isbabedaloosheega badaday eeda dhaqaalaga macna taasna wali sababaase dhaqaalaga oo adduunka oo jahwareer badan ka dhi ganacsi welba yasaasna dahabka waaba zaa'ida saameyn badan ay ka yeelatay wala rajeeyana sidii dahabka macnaha ilaa iyo hoos lixdan ilaa iyo toddobaatan siitimeedi si isku kooyifad ya rajeeyan haddii ilaahay rabo dahabka inta badan wali lakusheenay ama kukooynata ganacsigeena dahab walina kukooyay dubay ya kukooye marka suuga adduunku waa dubay waaye inta badan dahabka ganacsiga inti maanaa miila anfuro maanaa qof kasta elborshe walifada dhaafsid war ganacsiyo meeleraay sacuudiya ku sheero jarni awal sacuudigii maanaa meeleraay adagda sida elborka anshuurti oo dhabal waaye marka hatuu dhan walil ma caamilaane adduunku dhan dal indibid baa dahab walil ku sheenay wadanka imaaraadka carabta iyo lagu sheenay marka wadame sishishel iima marka dubaya ka yaalan imaaraadka ka yaalan singabuurka ana kiin sheegay sacuudiga kuweytiga turkiga waa dhan dubaya ka dhahayaalan marka bay leedahay iswadan ahaan goodhu laakiin bay leedahay dahabkii haay oo wadamooyinka kambaniyaashay dubay ka dhahayaalan dahabku waa banin ku qoyayso oo may leedahay oo dubay iyo turkish turkishka nin ku qoye ee sidoo sangabuur camal nin sangabuurna nin ku qoye oo sacuudina nin ku qoye se jiddo camal eh waa farqyadii hore walba la gada jiray garaankii walba la gada jiray lihidin waa la gadaaya halkii garaam hata walba la gadaaya halkii garaam hata boqol iyo saddex doolara la gadaaya halkii garaam hata marka hata nankii oo dhegisheen camal eh ankasheen hata walba garaankii eliska nankasheen walba lakaseey hata garaankii garaankii walba siitii todoba halkii garaam kuu hornay nankii oo elis sheen halkii garaam walba haykay ada kontay shan yaal lasii jari ah marka hada oo walba hata helo oo dhaal ee waata